الحمd لله ثناء لله ثم الصلاaة والسلام على رسuuل اللh صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأkرمna بنور الفهم وافتح عليna بمعرفة العلم xسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر عليna من khزائن رحمتك yا أرحم الراحمين waa caشhرkii sdن iyo أفراad kitaabka المqدمة الحضرمية waxaan ku soo jirnay zakada faslun fii qismati zakaati calaa mustaxiqiiha wuxuu fasalkaani ka hadlayaa sakada sidii loogu qeybin lahaa dadkii mutaystay ee sakada xaqa u lahaa wayejibu waxaa waajiba sarfu zakaati sakada u iilideeda xataa sakaatulfidri hadday tahay ama midda kale oo sakada xoolaha ay tahay in loo iilo ila almawjuudiina kuwa mawjuudiintaayoo la helay kuwa laga helay min al asnaafi hamaaniyati sideedii sinfi oo sakada lahaa ciddii laga helo baa sakada loo qaybinaya sideedii qolo oo qur-aanku aayaddu sheegtay wahum sideedaa qolo alfuqaraau fuqaradii baa kow ka ah faqiir baa kow ka ah waa qof faqiir ah oo baahan kaa weeyaan shaqo laa'iqoo munaasaba ma hayo wax ku filan ma hayso ama wuxuun yarboo haystaaye waxa yari wax ku filan ma aha cimrigiisa oo lixdan sano qiyaastii ah sida inta badan wax ku filan ma hayso toban shilin buu u baahan yahay ama toban dollar oo kale afar dollar buu haystaa waaya iyo wixii la mida sakada waa la siinayaa sanad wax ku filan baa la siin markuu sanadku dhammaado sanad kalea wax la siin waaya faqiirkaasaa kow ka ah sideedda qolo iyo walmasaakiinu masaakiinti shaqo yar buu haystaa ama xoolo yar kuma filna toban dollaroo kale u baahan yahay toddobou haystaa faqiirka waa dhaamaa toddoba wuu heli karaa saddex baa ka dhiman ama sideed buu haystaa labaa ka dhiman faqiirka miskiinka miskiinkaaba roon faqiirkaa sii liita xagga waxhaysashada waa qolada labaad iyo walkaarimuuna kuwii daynoobayna sakada waa la siinayaa maxay u daynoobeen dayn baa lagu leeyahy marti baa u timid dayn bow u gala ama masaajid camiridiis bow dayn u gala masaajidka dhismihiisa hore maaha masaajid baan dhisayaa sakada isii aan ku dhisee taa maaha sideeddii qolo masaajidku kuma jiro kiin markau dhiso haddii dayn lagu yeesho masaajidka camiridiisa taasoo kale weeye buundaa uu dhisayey ummaddu waddaday mari lahayd oo go'day waa u daynoobay waaye sakadii baa la siinayaa arrin caamu ummadda u qabta qof la qafaashay buu wuxuu ku bixiyey dhaqaale iyo kharash soo dayntiisi muslimiinta sakada siyaa leeyahay ninkaan shaqo muhiim oo qabto maslaxad ummadda uguma jidho masaalix caama buu ka shaqaynayaa dadkaasoo dhan xataa iyagoo hodan ah baa sakada la siinayaa inay faqiir yihiin maaha ama miskiin yihiin iyagoo xoolo haysta baa la siinayaa naftiisiba u daynoobaya biilkii reerkiisa iyo noloshiisa waan iska bixin kari waaye dukaamada iyo meel kastaa deyni kaga qoranta muddadii deynta lagu lahaana waa la gaaray waa la siinayaa ayb waxaa la mid ah oo hadda lambarkaa sideed fiiriya man istadaana lidafci fitnatin fitno lambarka hoose oo ka qabta sharaxa fitno joojinteed ba u daynoobay bayna mutanaasicayni laba qoloo doodaysa ama laba qof ama laba kooxood baa shay ku muransan tiiba u daynoobay qof baa maalan dhintay qoladana waxay leeyihin qoladaasaa ama qofkaasaa naga dilay kuwaana waxay leeyihin ma ma qabno qof baa yidhi anigaa anaa qaaday bixinaya arrintaas u daynooba qofkan maslaxadda ah waa in dadka muslimiinta zakada iyo xoolaha saa ugu rujiya si hadhow loo helo dad badanoo ku dhiirada waxyaalaha wanaagga ah samayntooda waaya waxaa ka mid a dadka sideedda qolo wa abnaa u sabiili waddada kuwa maraya wa hum lmusaafiruuna waa dadka musaafiriinta ibnu sabiilkii wey dadkaasna waa la siinaya aw ilmuriiduuna ama waa kuwa hadda doonaya lisafari lmubaaxi safar bannaan safar macsiya uma socdaan safar bannaan bay u safrayaan almuxtaajuuna waana dad baahan markaasaa leeyahay war dadkan safarka ku jira safar aan macsi ahayn bay u socdaane sekada ha la siiyo ayib hadduu doono meesha u socda iyo meel ka durugsan baa xoole uu leeyahay joogaan hadduu doono dad wax amaahiya buu heli karaa waxaasoo dhan lagu kalifimayo ninkan waxay leeyahay waddado haye waxna ma hayso hala siiyo maxaa la siinaya kharashkiisii socdiyo soo socdiyo waxaas waalcaamiluuna calayha zakada kuwa ka shaqaynaya weeye qolada kale iyagana waa la siinaya qolada zakalaanta zaka ururinta xataa iyagoo xoola leh oo hodan ah shaqadaana loo dira dowladda islaamka u diray sakada ka soo ururiya muslimiinta waa la siinaya wاlmualafatu quluubuhum weeye kuwa qalbigooda lasoo dumayo wahum ducafaau niyati waa dadka niyadoodu daciifka tahay fi lislaami islaamka dhexdiisa waa dad ama islaamnimadoodu weli xoog yeelan qalbigoodaa lasoo dumayaa haddii la siiyo waxay dhahayaan islaamnimadu waa fiican tahay waa dad isxiriiriya waxbay noo dhiibeen xog baa iimaankoodu yeelanaya waa loo dhiibaya waxaa ka mid ah walmualafati quluubuhum wa shariifun mid shariif ahaa wanaagsanaa fii qowmihi tolkiis shariifka ashraafta ah maaha kii shariifa qof fiican macnaha qoonkiisibuu ku fiicnaa kaasoo yutawaqacu la shinsanayo shinsi la filayo biicdaa'ihi isaga siintiisa saka la siiyey waxaa la rajaynayaa islaamu nubaraa'i kuwa la midkaa inay soo islaamaan nin deegaankiisa iyo tolkii nin fiican ahaabaa islaamka soo galay markuu inoo yimaado xoola siinaynaa zakaa maxaan u siinaynaa isagu waaba fiican yahay iimaankiisuna xoog waa leeyahay kuwa kaloo madaxdaayoo harada weli gaalnimada ku jira inay soo islaamaan dhaha war hebel markuu naga tegey oo diinta islaamka galay saasaa loo soo dhaweeyey oo waxaanaa la siiyey oo saasaa loo gacan qabtay kuwa la midkaa inay yimaadaan baa la rajeynaya say gaalnimada iyo mugdoga uga soo baxaan iyana waa la siinaya wاlguzaatu weeye kuwii duulayey adkuuru ragga ahaa almutadawicuuna ya tadawuca ya naftoodhuriyaal waa maxay rag gaalada la dagaalama diiwaanka dowladda kuma jiraano mushaar ma leh markii dhibaato la dho gaaladiba halkaasina waa diyaar sakadaa la siinaya la yagu raatib iyo mushaar ma qaataan waay iyagana gacantaa loo gelinaya kuwa sideedaad walmukaatabuuna kuwa la kitaabeeyey wey addoommo la kitaabeeyey kitaabatan saxiixatan kitaabo saxiixa addoon baa waxaa la yihi haddaa intaasoo dhaqaalaha keento xor baa noqonaysa waa la kitaabeeyey sayidkoodi baa kitaabeeyey xoolihii bay ku maqan yihiin war dadkan xornimo ha heleene lacagta loo soo diray xoolaha loo soo diray ha la caawiyo sakada ha la siiyo xornimada islaamnimadu jeceshahay addoonnimada ha ka baxeene dad ismaamulaya xora ha noqdeene wa aqalu daalika intaa inta u yar oo sakada la siinayo halaaثatun waa saddex qof min kulli sinfin qolo kastaba sideed qolo soo maahayn xoolana soo la bixin maya zakaa qolo kasta inta u yar saddex qof uga yar masaakiinta saddex fuqarada saddex yaa kuwa deynta lagu leeyahay saddex saddex saddex uga yar ilaa idan xasharuu inay koomaan mooyaane oo dad yar baaba laga hayaa dadkii zakada la siin lahaa wawafati zakaatu zakaduna waaba oofinaysaa bixaajaatihim baahidooda xoolo badanoo zakaana waa la hayaa hadday sidaa tahay dee xoolihii baaba ka badan wa ila alcaamilu kuwii kii ka shaqaynayey mooyaane fa inahu shani yajuusu waxaa bannaan an yakuuna waaxidan hal mida isagu inuu noqdo la ninka ka shaqaynayey hal mid hadduu ka shaqeeyey hal mid waa looga yeeri karaa waay qismiga caamiliinta hal qof waa looga yeeri karaa kuwa kale laakiin waa in saddex saddex looga yeero haddii xooluhu badan yihiin iyana yar yihiinna dee waaba la wada siinayaaba qolo kasta saddex baa looga yeeray wixii laga soo reebay mooyaane laakiin saddexda si haddaad doonto waa u kala badin kadhah waaye taa halkaasaa la mariyey waxaa la yidhi war zakada oo dhan saddex qof keliya waa la siin karaa qolo kasta intaad saddex uga yeeri lahayd saddex qof waa siin kadhaa ribaa bixinaysaa zakaa ama hal haddaad dhahday qolo kasta saddex miskiin iyo saddex faqiir iyo saddex kadaa miiran u yeedhi ama dhowr komboor raashina aad bixinaysa aad dhahdid waa u qaybinaya dee maxay u taraysaa haba u tari mayso walow kaana shaaficiyu xayan baa layidhi ruyaani baa yidhi baa li hadalkan imaamu shaafici hadduu noolaan lahaa la aftaa bihi tanow hadda jawaabi lahaa in saddex qof keliya la siin karo xataa wuxuu doortay sheikh la yidhaha abu isxaaq shiraazi sheikhi weynaa iyo ibnulmundir sakaatulfidriga hal qof waa u dhiibi ka dhah dad badan xataa raashinkood hal qof waa siin ka dhah adraaci wuxuu yidhi wacalayhi lcamalu fii saa'ir alamsaari magaalooyinka islaamka sidaasaaba lagu dhaqmaa intaasoo miskiin layskuma yeera hal qof baasaa loo siiya fii saa'ir alacsaari walamsaari waqti kasta iyo magaalo kasta saasa hadda ka socoto wahuwa almukhtaaru waana sidaa la doortay laakiin haddaa awoodid saddex qof inaad siisaa fiican a'immada kaleo saddex madhaboo kale imaam shaafici maahe abu xaniife iyo imaamu maalig iyo imaam axmed bin xambal waxay leeyihiin hal qof baa la siin karaa marka saddex masaloo la yidhaha imaamu shaafici hadduu noolaan lahaa sidaas oo ul yidhi si aan ahayn buu dhihi lahaa oo maanta jawaabi lahaa bay ku jidhaa masaladaani saasaa loo siinayaa marka ayb waxaa marka jira sakadaas dadkaa mutaystay baa horta saa loogu dhiibaya iyagaa aqbalaya iyagaa la xil wareegaya faslun fii sadaqati tadawuci sadaqada sunnaha baa laga hadlayaa wal afdalu sida fadliga badan alisraaru sadaqada in la siraysta wey si hoose in loo baxsho bisadaqati tadawuci sadaqada sunnaha zakada maaha in si hoose loo baxshaa fiican bikhilaafi zakaati zakada samada zakada si muuqataa loo baxshaa oo la dhahayo maanta xoolihii waa la tirinaya waa la xisaabinaya dukaanku waa xiranyah xoole isku soo uruursha wax muuqda ha noqoto ha la arko aan dadku mooda inaadan zakada bixine dadka kalena ha kugu daydeyne tan sunnahaayoo kale si qarsoon baa fiican tan sunnaha lafteeda haddii qofku qof lagu dayanayo yahay waa muujin karaa istusus iyo ha lagaa sheegana aysan ka ahayn qofka aad siinaysidna uusan ku dhibaatoonayn haddaad sheegtid hebel baa waxay weydiiso wax siinayaa ama wax ku sadaqaysanaya kii la siinaya hadday arrintaa dhibayso jeclaan lahaa si qarsoon in loo siiyo waxba ha ku dhibin si qarsoon u sii waaye hebel baa noo yimid oo intaasaan u ururinaya intaasaan siinaya intaasaan iskugu darnay iyo waxaas waaye hebel waxaan siinay intaasoo xoolaha baan siina u ururinay ma sheegane bay dhahaan soomaalidu a ma sheegane sheegtabe hade waaba sheegan hadda waa isaga yiriba a macnaha waxa weeye waa inuu wixiisa iska waacad hadduu laakiin maalan qof baa hadda halkaa ka kaco waa loo ururinaya haddaad kor u bixisid sadaqada sunnahayo qofkan hadda loo ururinaya dad badan baa kugu dayanaya warey anu intaasaan baxsheeye ugu soo dara dad baa ku dayanaya waa fiican tahay taas qof lagu dayanaya wey u bilaaba ayb watasaduqu sadaqays cala alqariibi qofka dhow alaqrabi ku sii xiga baa fadli badan iyo wa zawji zawjkii islaantii baa ninkeedii siinas uma labcadi qofkii ka fogaabaa ku xiga uma maxaarimi radaaci nuugmada dadkii wax wada nuugeen dadkii maxramka ahaabaa ku xiga uma almusaaharati kuwii musaaharaday xididnimadaa ku xiga uma alwalaa'i welihii baa ku xiga uma aljaari dariskii baa ku xiga wa cala alcaduwi baa ku xiga qofka cadowgaa ishaysaan xataa waa lagu sadaqaysanaya cadownimadaaba ka ba-ise waay kan cadownimadu kusii fog tahay baaba fiican buu yidhi in la sii siiyo adigana naftaada waa ka adkaatay qof cadowgaada markaa wax siisay isagiina waxa weeyaan waa soo dulmaya qofkii wax loo dhiiba hadha wuxuu dhahayaa wallaahi ninkaas cadow baan ninkaas waa waa isku xumaan waa isdagaan laakiin waa waa nin fiican anaa si si kalaan isku qabanay ala waxbaa loo dhiibay qof hal siiyey wey qof waxa loo dhiibay waa isbedelaya qof qiimale wey qof dada wey kadaa wey uu dhahaya mar wax loo dhiibay waay ayib marka xabiibka keliya wax la siiyaa maaha xaajadu qof kastaa la siinaya wa ahlilkhayri dadka ahlu khayrka baad ku xiga almuctaajiina baahan wa fi lsminati waktiyada alfaadilati fadliga badan baa sii fiican kaljumcati maalin jumca ama hameen jumca ama ramadaanka maalinta ciidda bisha dilxije carafada tobanka hore walamaakin alfaadilati makaanada fadliga badan baa ku xiga ka makkata walmadiina sida magaalada maka iyo sida magaalada madiina adoo jooga wax la baxda wa cinda alumuuri اlmuhimati arrimaha muhimka markaad leedahay dan muhiimaa leedahay safar baa gelasa waxbuu guursanayaa dan buu leeyahy waxbaa la sadaqaysaa walkusuufi madoobaadka walmarad xanuun baa jira qofkan inuu ka kacayn kale ma waxbaa la bixiya ya wa fi lxaji xajka marka la joogo iyana waktigaas ku jira ad haddaad safar tahay xataa waxbaa la bixiya dembi hadduu qofku ka dhacay inuu wax bixiyaa fiican lafteeda wa bimaa inuu bixiyaa fiican yuxibuhu qofku uu jecel yahay qofku wuxuu jecel yahay inuu bixiyo waxaa nacday lama bixiye waxaa jeceshaha la bixiya wa bidiibi nafsin naf rabiddeed iyo wa bishrin furfurnaan weji furfurnaan baa lagu bixiya adoo ilaahay baa ii keenay cidaan wax ku sadaqayso waaba rabayna qofkii saas ku baxsho waaye iyo farax inuu qofku ku bixiyo nacayb iyo kahasho iyo dhibsi uusan ku bixin weliba markaa wax bixinaysa ha laguu duceeyo intaanan ku siiyey waxaan kuu siiyey oo hebelo ii ducee ma aha anaa keliya inaadan ducaba waxa weeye damaacin weeye qofka aad wax siisay aadan ducaba yaa ka damcin hadduu kuu duceeyo adiguna u ducee ducadii ducada adna ducaysa isna ducee maxaa kuu dheeraada sadaqadaa la baxday laakiin haddaad xoogaa u dhiibtay dee isna kuu duceeyey isna xoogaa ka fiican buu kuu dhiibay ducadu soo kama ficin isna waa kuu duceeyey adna waxbaa siisa laakiin haddaan wax siiso uu kuu duceeyey adiguna u ducee horta labadaa duco waa laba khayr aa isdhaafsateen dheeraadna waa haysatahay waxbaa siisa ya waaye siyaalahaas wey siyaalaha la rabo waxaa lagu leeyahay dee waa baab muhiima baabkaani sadaqadan zawjkii xaaskiisi buu siinayaa ama xaaskii baa ninkeeda wax u dhiibas ayib sidaas baa loo wadayaa dadka raximkaah oo raximnimadaabaa weliba lasii horumarinaya say kuugu kala xigaan waxaa fiican deriska qofka haybta qaraabanimada idinka dhaxayso waxaa kaa xiga deriska deriskaa horumarinaysaa siinaysaa ayib deriskuu dhoweeye waxaasoo dhan saasaa loo bixinaya ayib sidaa markii qofku wax u bixiyo ajar badan bu helaya markuu wax bixinaya bismi illaahi اraxmaan اraxiim gacanta uga dhib saa kuwa shay liita in la bixisho ama shubha ah ma fiicna haddii aada wax yar haysato lagama lama naco sadaqada waxa yaroo haysata wax laga bixiyaa ya waxaa yaroo haysatid santiyaa hadda soo baxay wax kalaa ma awoodo qofku iyada lafteeda haslihin maxaa ka bixinaysaa waxa awoodo bixi maraha cusub baad soo gadatay tii horeo aa qabi jidhay inaad sadaqaysataa fiican oo marka wax liito aad sadaqaysata maysanan adigu aa nacday may may maadan nicin maradaadii wey waxaa la mid ah shilimaanta iyo qadaadiicda iyo waxaasoo dhan waa la sadaqaysanayaa wixii la helo o dhan baa la sadaqaysanaya ayib arrimaa muhiima wey marka arrimahaas wuxuu yidhi halkaasuu ka sii wadaa marka walaa yaxilu soo maaha xalaal maaha adtasaduqu sadaqaysi bimaa uu sadaqayso yaxtaaju uu ugu baahan yahay ilayhi shayga linafaqatihi nafaqadiisa shay uu isagu nafaqadii ugu baahan yahay aw nafaqati man qof nafaqadiis calayhi nafaqatu isaga biilkiisa lagu leeyahay fii yowmihi waleylati maalinkiisaanay cawada wixii dadkii biilkooda kugu waajibay u baahan yihiin ama kan isaga laftiisu u baahan yahay waa inuusan sadaqaysan oo qofku quudinayay dembi qofka waxaa ugu filan qofku biilayay inuu dayaco waa iyagiiba dabkii ina ka seexmaya ka seexsanaanaya haddaa ka bixisay inta yaree maanta isticmaali lahaye oo waxaa la yidhi nin saxaabiyo ansaariya waxaa u yimid nin marti ahoo wixii reerka u yaallay carruurta inta faynuuska laga damiyo gacnaha meeshii lala aad aaday baa isagii loo daayay inuu keligu cuno wuxuuna u qabaa in lala cunayo waaye gabadhii yidhi faynuuska dami xeerada soo gal aan la galno keligii yuusan ismoodin yeenana waxba cunin isna waa baahna taas maxay ahayd martigeliyay ahayde sadaqa ma ahayn ayib imaam axmed wuxuu leeyahy hadday wuxuu martiqaadba tahay iyo martinimo iyadu waaba hawl ka sii weynba arrintaas caruurtii waxay u baahan yihin ba xataa la bixinaya markaas ow amase lideynin wuxuu ugu baahan yahay deyn deynkaasoo laa yarjuu lahu usan u rajaynayn wafaa-an oofin deyn baa lagu leeyahy xoogaana waa haysataa deynta wax kaloo aa ku bixisid ma haysid waxaa deynta ku bixin lahayd ha sadaqayne deyntaa darane bixi iyada deynta in la bixiya waa waajib waa bini aadan xaqis xaqulaadami baa la yihahda waaya sadaqa inaad bixisidna waa sunne waajibka horeeya soo maaha hadduu laakiin isleeyahay xoolo kala haysataa xagga ka bixitana hadda sii sadaqayso dhib ma leh ayib qof oomano qof ooman biyihii u dooraya mid kastana nafti ka dhacayso lama rabo taas hadduuse oonka ku sabri karo waa sax wuxuu yidhi wayustaxabu waxaa la sunneeyey bimaa inuu sadaqayso fadala ka dheeraada can xaajati baahidisa wax allaale wixii baahidiisa dheeraad ka ah oo dhan inuu bixiyaa fiican isaga iyo ummadda u biilaya idaa lam yashuqa markuusan dhibayn calayhi dushiisa asabru ku sabrid cala diiqi ciriiriga inuu ku sabro haddaysan dhibayn qofkaani ciriiriga inuu ku sabro haddaysan dhibayn wuxuu hayaba habaxa sadaqeey haddowse laakiin usan sabri karin qofna waa sabri karaa wuxuu maanta cuni lahaa ama u baahnaabuu baxsha waana ku sabri karaa dhibta qofna ma sabri karo hadhow xili haddaan xoogaagii iska baxshayn haddaa baan ku qadayn lahaa waxaygi ee wixii waa iska baxsha oo ma sabri karo baahidiina kuma sabri karo dee ha haysto ayib abubakar baa xoolihiisii oo dhan nebiga u keenay oo sadaqeeyey baahidaada wixii ka dheeraada inaad la baxdidna waa fiicanta meel baa waxaa lagu yidhi markaad noocaas tahay waxma bixin kadhid mar bay sadaqada xaaraan tahay inaad bixisid iyadoo xaaraana haddaad bixiso kii qaatayna mulkin maayo kii qaatayna mulkin maayo sidaa waxaa yidhi ibnu xajar ahaytami laakiin shiikhu mar dambe tuxfatulmuxtaajka waa ka noqdo iyo kutub kaleba wuxuu yidhi inuu markaas wax bixiyo wixii naftu isaga uga dhacaysa bixiyo ama ilmihiisa xaaskiisa u baahnaayeen aysan ka maarmi karin soo xaaraan ma ah inuu bixiyo waa xaaraan laakiin kii la siiyey waa milkinaya kii la siiyey awal ma milkinayo yidhi ma ogta waa milkinaya waa yeeshay wey wayukrahu waxaa la karaahiyeysay an yaakuda sadaqatahu sadaqadiisa inuu ka soo qaato miman qofkii akhada minhu isaga ka qaatay qof baa wax ku sadaqaysata ratigaan hoo hashaan hoo neefkaan hoo haye qofkuu siiyey inuu isagu kala soo wareego mar labaad bibeycin beec ow kayrihi beec waxaan ahayn hashaa haa waa ku siiyey waa sadaqo mar waa gadanaya suuqi baan geenay haddaa gadanaysa anaaba kaa gadanaya keen qiimayso hoo lacagti waa laga fiican yahay yaa waa laga haboon yahay arrinka isaga ah waa karaahiyo yiri qofka sadaqadiisa ku noqda ay ku noqday matagiisii oo kale weeye sida xadiidku caddeeyey qof kale laakiin haddii kaa siisay qof kale ka gato kow ka gatay ama siiyeyba adigu kala soo wareegtay dhib ma leh laakiin kaa adigu hore u dhiibtay waan fiicnay hay wayaxrumu waxaa xaaraana assu'aalu tuugsi calalqaniyi bay iyo weydiisasho qofka qanigaabay xaaraan ka ta muxuu qani ku yahay bimaalin xoolo aw kasbi shaqo qof baa xoola leh wuxuu cuni lahay wuxuu cabbi laha waa haysaa inuu dadka wax weydiisto lama ogola ama maahee kasab bou xirfow yaqaanaa ciddii xirfada loogu shaqayn lahaana waa la helayaa xirfadaa lacag adduun ku tabcatid baa haysataa ku shaqayso cidna waxma weydiisan kadhib xirfadii baa taqaanaaye ciddii loo shaqayn lahaana waa la helayaa la hadda dadkii waxaysan helayn xirfada iyagoo yaqaan ciddii loo shaqayn laha
waayahay taasina wataa wuxuu yidhi qofka tuugsanaya oo wax weydiisanaya isagoo xoolo leh ama xirfad leh waa xaaraan waxaa la mid a baahi inuu qofku daahirsado waxba ma weydiisan muuqaalkiisaana tusaya inuu waxna weydiisanayo wardi hebel baa yimid oo waxaasoo rabaayo waxaa weeye ama wakaa isagii baa wuxuu iska dhigayaa qof baahan buu isku soo ekeysiinayaa
xaaraan wey lama rabo waaye ayib ama sifou sheegtay xir wuxuu sheegtay anuu hadda ninka saasaan ahay ow hebelka la yaqaanaan ahay shiikhi weynaayo kadaa baan ahay ee waxaasaan ahay xaggaasaan wuxuusan ahayn buu sheeganayaa waaye wadankaasuu ka wareegayaa wax ka urursanayaa xirfo uusan aqoon buu wax ku sheeganaya waxaanu kaloo deynaa lagu leeyahay waa beenti maalan tusaale ahaan dhibaatadaasa ahaysay xanuunkaas waxaanu kaloo waraaqay waxaana kadaa la ii qoray hadday beenti tahay hay waxaan jirin buu wax ku weydiisanayaa dadkii
lama ogola xaaraan wey isagoo qofka aan baahina muujin iskuna ekeysin wixii loo garto waa sax dhib ma leh masaladaasna halkaasaa la dhigaya wuxuu yidhi walmanuna waa xaaraan amaan sheega bisadaqati sadaqada dadka lagu manayso ama waxaa dhahdaa walmanu galladaysi bisadaqati sadaqada dadka lagu manayso yuxbiduhaa sadaqada waa burinaya
waa anigii wax ku taray waa anigii wax ku siiyey waa anigii saas yaa kuu qabtay waa anigii adoo baahan intaas ku siiyey yaa raashinka kuu qaaday diraacda kaa soo saaray xagga ku geeyay xagga wuxuu ku sadaqaystay buu ku manaysanayaa
manigaas sadaqadii waa ajarkeeda burinaya hawaab ma leh hoolihiina bixiy wa tata'akadu way sii adayg badanta bilmaa'i biyaha biyaha in la bixiyo la sadaqaysto sadaqada maxaa ugu fiican baa nebiga layidhi wuxuu yidhi biyaha meelshii meel kas hadba wixii looga baahan yaha muhiima meel baa biyo looga baahan yahay baahida biyo hadday badan tahay wax la sadaqaysa biyaha ugu muhiimsan waka meesha raashin maanta haddii loogu baaha baahan yahay raashinkaa ugu ajar badan walmaniixatu bilmaa'i biyaha iyo walmaniixati
neefka la ismaaliyo waa ugu ajar badan biyo iyo neef la ismaaliyo
tan waa ku fiican yihiin soomaalida ashaatu labuuna wa naxwuhaa neef caana leh baa qole loo keenaya caanaha ka maalaa leeyahay maadaamat labuunan inta ay caana leedahay
waaya toornadan ama da-dan bay dhahaan da-dan neefkan waa maal hashaan sacan ridan idahana waa la maala hadii la rabo qofkii rabe dad maalaa jire waaye
waa ajir badanta hadhowna yarudduhaa ilayhi qofkii maalka uu keenay buu ku celinaya
waa ajar badantaha midaas sheegaa la ismaalinayo
ayb taasna halkaasaa la dhig
marka arrimahan oo dhan waa arrimo waaweyn weeyaan oo muhiim ah oo ajar badan iyaduna waa sidaas ayib kitaabu zakaad halkaas ku dhammaada soonkii baa ku xiga soo maha wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab